waxaan ku sheega horteen kuwii khawaarijiintii waxaa meena geliyaan magaalada kasoo gali weeyaan meel goob ganacsi ah oo maqaayo oo biibita ah ayaa waxaa geliyaan qarax haye qarahii iyadadu waxba kama gaaran laakiin dadkii abba a ka dhibaatooday oo lix qof ay oo dhaawac ah marka lixda qof waa wada dhaawac wax dhimasho ma jiraan
maya maya maya wax dhimasho ma jiraan dhaawac lewa dhaawacyada dhaawacyo daran miya mase waa kuwa iska waa dhaabac culus waa dhaabac culus waay waa gartay rag iyo dumar maxay isugu jiraan
maya rag lee waay wax dumara kama jiraan maxay dadka qabanayeen marka qaraxa lala beegsanayo
mar kaleba dadka meel biibita ay waayo oo meel ganacsi waay adiga dadka wax baa gadanaya dadka qaarkiis sharaabaa cabaayo dadka adiga meel goob ganacsi waa adiga haye
khawaarijiinta ma kala daydaan dadkii ilaha made shacabka inaa baraki'iyaan oo ugu talagaleen waayo dad shacaba inaa baraki'iyaan ugu talagaleen waayo dadkaas maa ina dad oo ilaha made oo taargetkoodii oo dawladda ah ma ahan dad shacabka oo shacabka ugu talagaleen inaa baraki'iyaan waa garta adi waxaad ii sheegtay ka hor intaan waraysigan bilaabin in meesha aa ku sugnayd marka qaraxa uu dhacaayay ii sharax sida wuxuu u dhacay qaraxa ma qarax dhulka lagu sii aasu ahaa oo meesha maqaayadda lasii dhigay ma wax lasoo tuuru ahaa muxuu ahaa wax lasoo tuuro ma ahan qaraxa oo dhulka lagu caasaa ahay maqaayadda gadaasheeda lagu caasay meesha wejigeeda ma laga aasan maqaayad dhabarkeed ayaa la geliyay qaraxii haye
qarax dhul lagu caasa ahay maahan qarax lasoo tuuro ma ahan kabacdi maxaa dhacay
wixii dhacay dhaabac kiyaa dhacay adiga dadkii wixii dhan maqaayadii iyo biibitdii oo burburtay iyo dhibaatadaasa meesha ku dhacday waxaad bal iiga warantaa marka meesha maxaa loo beegsaday sababta maxay tahay maqaayadaas loo beegsaday waxaa lagu beegsaday shacabka barakiigistooda ugu beegsadeen kuwaas kuwa kala dilaan ma-aan ciidamaha meelahaas wax marmarayaan adiga laba qof askariga meesha joogtay xaaladaas oo goobgoogkayaan wax sharaab ka gadanayn iyagana waxba kama gaaran marka labadaas ciidanka maa loo dan lahaa a waa gartay bal adigu waxaad ka mid tahay ciidanka booliiska ee degmada qoryooley sidee xaalka hadda uu yahay ee goobta qarax uu ka dhac xaalada oo kale wax dhibaata kama sugno howlgal baa ka sameynay dad badan aan kasoo qaqabanay kulley baaritiinaan ku jirnaa haddan hoolan waa waa kasoo naad magaalada howlgalaan kasoo wata waa gartay marka bal waxaad iga warantaa ma ogaateen ama ma daba gasheen cidda ka dambaysa qaraxan
wax kala ma ahan adi khawaarijiintii lewaa khawaarijiintiina waa ka daba joognaa insha allah haya laakiin cidna ma usoo qabateenoo qof ma haysaan camal a toddoba qof aan soo qabanay kolleyba baaritiin waa ku haynaa adi maxay ahaayeen toddobada qof toddobada qof duun baa usoo qabanay kolley waa kala saaraynaa goordhow haddan shaqaan ku jirnaa kala bixiskooda waa dambeysa ad marka ma waxay ahaayeen toddobada qofeed soo qabateen dad ka agdhowaa goobta mase magaalada meelo kala duwana laga soo qaqabta dad dad oo magaalada meelo kala duwan lasoo qabtay iyo dad meesha goobta qarax ka dhacay laga soo qabtay waa rag iyo dumar maxay isugu jiraan maya maya rag laba waxaan soo qabanay waa garta hadda xaalada guud ee deegaanka qoryooley degmada qoryooley iyo deegaanada ku heeran waa sidee qaraxa kadib xaaladooda okay wax dhibaatay kama taagno alxamdulilah xaaladooda okay wax dhibaatay ma laha waad ka degan tahay maxaa idinkaga qorshaysan xagga amniga inaad mar haddii laidinku beegsanayo maqaayadihii saad sheegtay laba askariyo ka dhowaa meesha loo maleynayo in la beegsanayay bal waxaad iga warantaa marka arrintan siday saameyn idinkugu yeelanaysa siaad uga hortegaysaan qaraxya noocaana inaysan dhicin mar kale insha allah sida uga hortegeyna hadda ma sheegayna laakiin insha allah goor dhow tallaabo adigaa qaadayna hadii ilaa yidhaha